Deegaanka wadajir ee hoostaga degmada Dhoble ayaa laga hirgeliyey xarun caafimaad oo ay bulshada baahi weyn u qabeen. Daafurka xaruntan ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka degmada Dhoble, madax ka socota hay-adda WASDA iyo bulshada deegaanka wadajir. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka maamulka Jubbaland Cabdifitaax Axmed Maxamed iyo Rooble Xasan Mukhtaar oo ka socday hay-adda WASDA oo hirgelisay xaruntan ayaa ka waramaya ahmiyadda ay leedahay xaruntan.
kasoo qaybgalka daafurka xaruntan cusub ee laga hirgeliyey tuulada wadajir xaruntan iyo hirgelinteeda dadaal badan waxaa geliyey hay-adda wasda iyo bartinarkeeda care oo fanka ka helaya usaid iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka oo iyaduna juhdi badan ku bixinaysay sidii ay u hirgeli lahaa aasaaska xaruntan iyo waxaa weeye in dhidabada loo taago oo adeeg faa'iido badan u leh bulshada halkan ku nool ay ka heli doonaan haddii alla idmo ka fulinaysa ama ka furaysa tuuladooda magaalada wadajir iyagoo la shaqaynaya hay-adda kea oo ay fankana ka helayaan si wadajira u s aid maanta ma aragtay horna noola soo shaqeeyey inaan adeegan bulshada soo daadajino on soo gaarsiino haddana maanta nala taagan waxaa dhinacayga taagan guddoomiyaha guud deegaanka dhobley oo runtii isaga oo weli kaashanaya wasaaradda caafimaadka agaasimaheeda guud ee u xusaaran degmadan dhobley guddoomiyaha degmada dhobley xasan cabdi xaanshi iyo guddoomiyaha deegaanka wadajir maxamed axmed siigaale ayaa u mahadceliyey cid waliba oo ka qayb qaadatay dhismaha xaruntan caafimaad ee laga hirgeliyo deegaanka wadajir waxaan maanta daafuraynaa xarun cusub oo m c h ah oo adeeg fiican oo caafimaad bixin doonta oo ay hirgelisay hay-adda wasda iyo hay-adda care oo fanka ay siinayso u s aid lagana hirgeliyey magaalada wadajir oo ah magaalo ay degan yihiin dadkii xooluhu ka dhammaadeen ee barkacyaasha ahaa ee i d b-ga ahaa mahad balaaran baan u celinaynaa bacdallah waxaan u mahad celinayaa marka hore oon salaamayaa gudoomiyaha degmada dhobley mudane xasan cabdi xaashi oo nala jooga maantana soo booqday iyo hay-adda wasdha waxaan maanta meeshan u imaanay daafurka xarun caafimaad oo ay noo dhistay noo hagaajisay hay-adda wasdha waxaa kaloon u mahad celinayaa oo nala jooga deegaanka wadajir ayaa waxaa ku nool bulsho u badan xoolo dhaqatiya beerley ay saameeyeen abaaraha ka jira dalka bulshada deegaanka ayaa baahi weyn u qabay xaruntan caafimaad